dowladda uu soo dhisay trudo waa dowlad u eg aqlabiyad aqlabiyadna ma haysto oo boqol iyo toddobaatan kursi baa looga baahnaa baarlamaanka inuu helo boqol iyo konton iyo toddoba keliya ayuu helay laakiin waxa markaa la islahaa maadaama uu dowlad horsocoda yahay xisbigan liberaalku dowlada horsocoda u dhiso malaha wuxuu ku soo dari doonaa dad ka mid a xisbiyada horsocodka kale ee n d b da iyo xisbiga green bartiga loo yaqaano ama cagaarka loo yaqaano laakiin muu yeelin arrintaas waana arrin laga garaabi karo oo waxa u yeeli waayo waxay ugu badan tahay dee haddii uu ku soo dari lahaa dadkaas xisbiyadaas oo la ogyahay xisbiyadaas inay necab yihiin saliidan laga miiro ciidda ee oyer sandiska la idhaahdo oo laga soo saaro gobolada alberta laga soo saaro iyo weliba saskatchewan goboladaasina ay yihiin kuwa aada u cadhoonaya hadda ee magaranaysa uu kursi keliya aanu ka helin ninka la idhaahdo jason trudo marka wuxuu ka baqay inay sii cadhoodaan oo dee xisbiyadan n d b d iyo greenka wax isku dayi doonaan inay joojiyaanba soo saarka saliidda laga soo saaro ciidda laga miiro in isku daro marka sidaa daraaddeed wuxuu doortay inuu arrintaa ku bedelo inuu magacaabo wasiiro wasiirada badiyo oo soddon iyo afaralka ay ka ahaayeen uu ka dhiga hadda soddon iyo lix oo ku soo daro bal qaar kaleo ugu talagalay inuu xudxuto goboladaas albeerta iyo saskatchewan iyo dadka kale ee qunyar socodka ee cadhoonaya bal inuu magaranaysa ku bedelo marka taas uu yeeli waayey
christy freeland wasiirkii hore arrimaha dibadda waxaa loo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeen ee ahna wasiirka gobolada maxay tani ka dhigan tahay inanta waa runta christy freeland oo ahayd gabadh aada iyo aada ugu soo caanbaxday wasaaradda arrimaha dibadda iyo wadahadaladii ay la yeelatay maraykanka ee lagu cusboonaysiinayey heshiiskii baacmishirka ee naafta la yidhahda north america oo dhan ka dhexeeya oo ay ku guulaysatay oo aada ugu soo caanbaxday oo laga soo doorto runtii gobolka ontario oo meesha guusha xooggale uu ka helay ahayd ayuu haddana imika wuxuu ka dhigay ku-xigeenkiisa ayuu ka dhigay isla markaa wuxuu u magacaabay inay noqoto magaranaysa wasiirka xidhiirka gobayaasa sababtuna waxa weeyaan gabadhu waxay u dhalatay gobolkan albeerta ee aan joogo oo gobollada aada u cadhoonaya ah nin beeraleeya ayaa dhalay marka way fahamsan tahay waxyaalaha meelaha laga geli karo goboladan albertiya saskatchewan bay fahamsan tahay marka wuxuu isleeyahay gabadhaasi bilay qaboojisay ma garanaysaa arrinta alberta iyo saskatchewan ka dhaxaysa isla markaana bal dee waraysan karta oo dabeetana ula iman karta isagoo kula soo noqon karta ohan karta meelaha kan wax ka bedel odhan doonta haddii ilaha idhaahdo dhanka soomaalida waxay isha ku hayeen axmed xuseen wasiirkii hore ee socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga hadda waxaa laga dhigay wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada bal ka waran middaas axmed xuseen waa runta oo wasaaraddii socdaalka ee uu runtii hawsha badan ka qabtay ee uu dadkii canada soo geli jiray ee soo geleetiga ahaa uu kordhiyey dadkii qaxootiga ahaa iyo kuwii qoysaska oo loo keenayo runtii wax wanaagsan ka qabtay waa laga bedelay wayna u dhuntin wasaaraddaasi ayaan qabaa laakiin inkastoo aan jeclayn inuu wasaaraadda joogo oo aan rajaynayna bal inuu ku daayo oo kartidiisa haddii loo eego ay ku fiicnayd haddana lamaanan yaabin in laga bedelo meesha sababta waxa weeyaan dad badan oo aan horsocodhayn oo qunyar socoda ayaan ku faraxsanayn oo ku kacsanaa soo galootiga uu kordhiyey ee ilaa konton kun ugu yaraan sanadkuu ku hordhiyey ku kacsanaa inkastoo dowladdu ay raalli ka ahayd laakiin de arrinta wasiirka wasaaradda looga dhigay axmed ee hadda lagu soo wareejiyey soomaalida weli waa u dan weeyaan oo runtii dee waxaa laga dhigay wasaaradda qoyska iyo dhallinyarada ayaa laga dhigay soomaaliduna waa dad danyara intooda badan kuwa kanada jooga oo u baahan dowladdu weli inay meelo badan ka taageerto weliba dhibaato kalena way jirtay oo caruurta ayaa soomaalida runtii aada looga qaataa caruurta laga qaadayna dhibaato badan bay keentaa sababta ay uga qaadaana dadku waxayna fahamsanayn dhaqankii soomaalida ayaana fahamsanayn marka wasiir dhaqankii fahamsan hadduu meesha yimaado waa laga yara gabani oo dadkan wax ka qaada waa ka yar gabanayaan marka isaga gaadhana dee wuu fahmayaayo haddii ilaaha idhaahdo si fiican ayuu wax uga qaban baan isleeyahay waa tahay professor ugu dambeyntii sidee bay dowladdan trudo ku ansixin doontaa sharciyada ay rabto inay dhaqan geliso maadaama aysan haysan codad aqlabiyada oo ay ku marsiiso qorshayaasha ay damacsan tahay in markaa ay ansixiso wuxuu yeeli doonaa laba arrimoodba labadaba yeeli doonaa waa marka u horreeya umuuraha horsocodka ee sida masalan cimiladan kululaatay oo kale waxkaqabadkeeda kordhinta soo galootiga arrimaha kale bulshada waxaas wuxuu ka taageersan doonaa uu taageer ka raadsan doonaa xisbiyada horsocodka ee n d b da iyo green badhiga loo yaqaano ayuu ka raadsan doonaa oo iyaga ku fiican arrimaha la xidhiidha dhaqaalaha ama badroolka sida kuwa beerta soo saaroo kale ama dhuumaha badroolka qaada ama beerahaba xataa qolada qunyar socodka ayuu ka raadsan doonaa taageero marka waxaan isleeyahay hadduu labadaas sidaa isugu miisaamo waxaan isleeyahay ilaa ugu yaraan laba sano wuu gaadi doonaa dowladdiisu wixii ka dambeeyase lama hubo